waad mahadsan tahay cabdisamed cabdulaahi dhegaystayaal ku soo dhowaada xubintii dhacdooyinka toddobaadka oo ah laaba habeen weliba jimcaad kala socotaan warbaahinta islaamiga ah alfurqaan taasoo aan kusoo gudbinaa howlgallada jihaadiga ah ay fuliyaan ciidamada kala duwan ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuna soo dhaca warqabadka idaacadda islaamiga ah alfurqaan howlgallada militari ee toddobaadkan sii dhammaanaya kusoo dhacay warqabadkeena waxaa ka mid ah maalintii jimcaha lix iyo tobanka muxaram kun afar boqol toddobayo afartanka hijiriyada waafaqsan koob iyo tobanka julaay laba kun shan iyo labaatanka shabeellaha hoose koonfurta soomaaliya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qaraxul isku dilay sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalk oo lagu magacaabi jiray gaashaanla dhexe maxamuud saleebaan oo ahaa abaanduulaha ururka afariy kontonaad ee guutada toddobaad ee ka howlgalaysa inta udhexaysa afgooye belidogle howlgalkan waxaa lagu qeerijiyey saddex askari oo ka mid ah ilaalada maxamuud waxaana ku dhaawacmay saddex kale oo isla ilaaladiisa ka mid ah war ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sidoo kale waxaa lagu xusay in qaraxaas lagu dilay taliyaha zaadka ururka afariy kontonaad ee guutada toddobaad oo lagu magacaabi jiray xasan markaani gobolka baay ee koonfurta soomaaliya ciidamo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa laba weerar oo habeen dhalmada waxay ku qaadeen saldhigga ciidamada maamulka koonfur galbeed ku leeyihiin xaafadda buulajimaa oo ka mid ah xaafadaha ay ka kooban tahay magaalada baydhabo ee gobolka baay dhimashada weerarkan waa sarkaal magaciisa lagu soo gaabiyey marshaale iyadoona ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab soo furteen qoryae kafulisaban ah iyo booshkiisa xilligaa weerar ka dhacay xirada waxaa ku sugnaa ciidamo ka tirsan kuwa xabashada etoobiya iyadoona aan xogta ku helnay inay dhaawacmeen laba askari oo etoobiyaan ah maalintii axaddee toddobaadkan siddeed iyo tobanka muxaram kun afar boqol toddobayo afartanka hijiryada waafaqsan saddex iyo tobanka julaay sannadka laba kun shan iyo labaatanka dagaalyahano ka tirsan xarakada al-shabaab ayaa si nabad ah oo dagaal la-aanah kula wareegay deegaanka tardo oo ah deegaan muhiima oo hoostaga magaalada muqokore gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya ka gadaal markii ciidamada dowladda federaalka baqdin awgeeda isaga carreen deegaanka tardo deegaankan markaanu farta ku gudno juqraafi ahaan waxa uu dhaca gobolka hiiraan meel istraatiiji ah wuxuuna lixdan kilomitir u jiraa degmada buula burde ee gobolka hiiraan halka sidoo kale magaalada jallaqsi uu jiro shan iyo afartan kilomitir maalintii isniinta sagaal iyo tobanka muxaram kun afar boqol toddobayo afartanka hijiriyada geeska kalena ku hastaysanaed afar iyo tobanka julaay sannadka laba kun shan iyo labaatanka mandheera ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaal ku qaaday xero ciidamada dowladda kenya ku leeyihiin deegaanka dhammase ee ku hoos jira gumaysiga dowladda kenya isla maalintii axaddee toddobaadkan camaliyad nafurnimo oo fulay dagaalyahan ka tirsan guutada istishaadiyiinta ee ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa lala egtay kolonyo ka tirsan ciidamada yuganda oo ku socdaalaya duleedka deegaanka sabiid ee gobolka shabeellaha hoose camaliyadan ayaa dhabar ka jabisay oo khasaare lixaad la gaarsiisay ciidamada yuganda war-saxaafadeed ka soo baxay taliska ciidanka militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa lagu sheegay in camaliyadan nafurnimada ay ku hobteen labaatan askari oo ka tirsan ciidamada yuganda halka ay ku dhaawacmeen saddex iyo afartan kale toban ka mid ah ay dhaawacyadooda garaab yihiin waxaa xusid mudan oo askartan yugandeeska ah horqabad iyo horfiiqba uu ahaa askar ka tirsan dowladda federaalka dhimashada ciidamada dowladda federaalka waa sagaal askari oo dhaawaca siddeed kale gaadiidka camaliyadda cardaaduqada ku noqday waxaa ka mid ah saddex gaari oo kale ah gaari taw ah gaari cabdibile ah iyo gaari haartoob ah oo ka mid ahaa kolonyada talaado labaatanka muxaram kun afar boqol toddobayo afartanka hijiriyada mar kale iyo shabeellaha hoose guutada qaraxyada ee ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax xulis la egtay kolonyo ka tirsan ciidamada shisheeye oo marayay deegaanka namber konton ee gobolka shabeellaha hoose qaraxa ayaa haleelay mid ka mid ah gaadiidka afrikaanta ee duulaanka gardarada ku jooga dalkeena soomaaliya gaar ahaan gobolka shabeellaha hoose nama soo gaarin faahfaahin intaasi dheer maalintii arbacada ee toddobaadkan koob iyo labaatanka muxaram kun afar boqol toddobayo afartanka hijiryada lix iyo tobanka julaay sannadka laba kun shan iyo labaatanka banaadir koonfurta soomaaliya xilli habeena halka loo yaqaano baar haydhaafin ee deegaanka weydow ee gobolka banaadir ee magaalada muqdisho waxaa qaraxa lagula egtay ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka gaar ahaan kuwa qaabilsan doorashooyinka dimuqraadiyadda ee ka socda deegaanada ay maamusho dowladda federaalka inta la xaqiijiyey waxaa ku dhintay saddex askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka oo uu ka mid ahaa taliyihii ciidamadaas la beegsaday oo lagu magacaabi jiray ismaaciil carab waxaana ku dhaawacmay shan kale mas-uuliyadda weerarkan ayaa sheegatay xarakada shabaabul mujaahidiin oo si firfircoon uga howlgasha magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ciidamo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaal ku kadiyey saldhig ballaaran oo xabashada etoobiya ku leeyihiin degmada diinsoor ee gobolka baay ma jirto faahfaahin dheeraada oo ku saabsan weerarkaas oo kusoo dhacday warqabadka warbaahinta islaamiga alfurqaan banaadir ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa agaarka siinka dheer ee duleedka magaalada muqdisho qarax kula egtay ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka gaar ahaan kuwa isku magacaabay bolis militaro oo ay dowladda federaalka loogu soo tababaray dalka yuganda ee dhaca qaaradda afrika qaraxaas waxaa ku dhaawacmay laba askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka gaar ahaan kuwa bolis militaro shabeellaha dhexe ciidamada xarakada al-shabaab ayaa qarax la egtay kolonyo ka tirsan ciidamada shisheeye ee burundi kuwaasoo ku sugnaa deegaanka buuran ee gobolka shabeellaha dhexe ee koonfurta soomaaliya qaraxaasi waxaa la u khaarijiyay hal askari oo burundees ah mid kalena waa uu ku dhaawacmay markaani ojobada hoose dagaalyahanoo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax iyo weerar dhabagala la beegsaday ciidamo ka tirsan kuwa maamulka jubbaland oo ku socdaalayay inta u dhexaysa deegaanada baarsangun iyo buulaxaji oo dhacduleedka magaalada kismaayo gobolka jubbada hoose dhimashada waa laba askari oo ka tirsan ciidamada maamulka jubbaland iyo dhaawaca saddex kale ugu dambayntii laamu ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar dhabagala u dhigay kolonyo ka tirsan ciidamada kenya oo ka baxay magaalada sankura kuna sii jeeday magaalada kiyunga ee gobolka laamu ee ku hosjira gumaysiga dowladda kenya mujaahidiinta ayaa basbeeliyey gaari mutabisha oo qayb ka ahaa kolonyada sidaan ka helnay ilo warkooda lagu kalsoonaan karo dhimashada ciidamada kenya ayaa gaartay koob iyo labaatan askari waxaana ku dhaawacmay koob iyo toban askari oo ka tirsan islaa ciidamada kenya gubashada waa gaari mutabisha ah oo ka mid a gaadiidka ay caanka ku yihiin ciidamada kenya iyo gaari kale oo cabdibila ah cabdi simed xubintii dhacdooyinka toddobaadka waynaga intaa dhegaystayaal intaan hawada dib aan ugu kulmayno toddobaadka dambe ammaano allah